إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan hoola beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ah waxa ay ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo baay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk ah ayaa sheegay in etoobiya ay la wareegtay garoonka diyaaradaha ee gobolka gedo isagoona sheegay inaysan diyaar u ahayn inay la dagaalamaan hoggaanka dhaqanka ee beesha gaaljacel ayaa kulan ka dhacay hiiraan kaga dhawaaqay inay deegaanadooda ka difaacayaan shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka xasan sheekh ayaa walaac ka muujiyey dhaqangalka canshuuriya cusub ah ee ay bilihii lasoo dhaafay soo rogeen dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday qorshe cusub oo ay dhaqaalo uga doonayso bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho kaasoo ay lacag uga qaadayso dadka ay ka mid yihiin kuwa carruurta u dhashaan iyo labada qof ee uu guur ku dhex marayo falal amni darro ah iyo xaaluf ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato dad kenyaan ah ayaa ku dhintay shil waddankaasi ka dhacay warka dibadda maraykanka ayaa yuhuudda uga digay inay lubnaan weerar dhulka ah ku qaadaan iyadoona yuhuuddu ay maraykanka ka codsadeen inuu ciidamo u soo diro gobolka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla kala duwan oo loola beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ah waxa ay ka fuliyeen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar dhabagala u dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo sahay u siday ciidamo ku sugan saldhigga belledoogle weerarkan kabiinka ah ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay deegaanka buulalow ee u dhexeeya degmooyinka walnaweyn iyo afgooye khasaare kala duwan ayaana soo gaaray kolonyada la weeraray saddex gaari oo xamuul ah oo ka mid a kuwii sahada siday ayaa halkaa lagu gubay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerarkaas ku furteen gaari kale oo xamuul ah oo ka mid ah isla gaadiidkii sahayda u waday saldhigga sidoo kale waxaa jira khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askarta weerarka kabiinka ah ku dhacay isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax ku weeraray saldhigga booliiska ciidamada dowladda federaalk ah oo ay ku leeyihiin magaalada marka qaraxyada ayaana geysta khasaare kala duwan dhanka shabeellada dhexena rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tiro madaafiica ku garaacay xero ciidamada dowladda federaalk oo ay ku leeyihiin deegaanka ilbaq dhanka gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalad dagaala toos ku qaadeen xeryaha ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada diinsoor si isku mid ah ayaa loo weeraray saldhigga ciidamada xabashida ethoobiya iyo sidoo kale ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan halka loo yaqaano xero koowaad ee isla degmada diinsoor xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay in etoobiya ay la wareegtay garoonka diyaaradaha ee gobolka gedo isagoo sheegay inaysan diyaar u ahayn inay la dagaalamaan mahad cubayd cali ayaa ka warramaya telefishinka aljaziira ee ay leedahay dowladda qatar ayaa waraysi la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud kaasoo lagu weydiiyey su'aalo la xidhiira arrimaha ka taagan gobolka iyo mandiqadda marka laga hadlayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo etoobiya oo xasan sheekh laga weydiiyey dhowr su-aalood wuxuu sugay si ka duwan hadalladii horey looga bartay in etoobiya ay muddo dheer faragelin ku haysay dalka soomaaliya wakhti xaadirkan la joogana ay xoog kula wareegtay dhammaan garoomihii diyaaradaha ee gobolka gedo
ethiopia laa taddaci bima warada fi etoobiya keliya ma sheeganayso qodobadii ku yimid is-afgaradkii m o u-ga balse muddo sannado dheer laga joogo ay fargelin ku haysay soomaaliya wixii ka dambeeyey heshiiskii m o u-gana waxay etoobiya hubaysay kooxo iyo odayaal qabiil oo soomaali ah waa arrin la ogyahay in etoobiya ay hub sharci darro ah u soo dirtay soomaaliya marka laga hadlayo koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka gadow waxay etoobiya la wareegtay dhammaan garoomadii diyaaradeed ee gobolkaas iyadoo ku andacoonaysa in ciidamo masaari ah lagu waday inay ku soo degaan garoomadaas marka ma garanayo waxay cuskatay dowladda etoobiya waxay jebisay dhammaan qawaaniintii ka jiray dunida cadaawadda soomaaliya iyo etoobiya waxay u laabanaysaa oo ay soo jiitamaysay boqolaal sanno ka hor wax cusubna ma ahan laakiin annagu waan soo afjarnay cadaawaddaas albaabadana waan u furnay dhammaan dowladaha deriska xilligaan la joogo waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u hagaajin lahayn xiriirka aan la leenahay etoobiya laakiin waxaan ka xumahay in etoobiya ay ku tumatay dhammaan shuruucda mushkiiladii qarniyo ka hor jirta ayna dib u soo celinayaan iyagoo damqaynaya dhaawacyo horey oo isgaarsiiyeen soomaaliya iyo etoobiya waxaan rajaynayaa in etoobiya aqliga ka shaqaysiiso dhabbaha saxanna dib ugu soo laabato xikmaddana u adeegsadaan xalinta dhibaatada hadda taagan iyagoo maraya waddooyinka nabadgelyada
والآن هم يعيدون هذه المشكلة إلى قرور مضت ويفتحون وينكؤون جروحا قديمة بين البلدين والتي تعود إلى قرون كما ذكرت نأمل أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتحلوا بالحكمة وأن يعملوا على حل هذه المشكلة من خلال السبل والوسائل السلمية isagoo ka jawaabayay su-aal ahayd bal haddii ay jiraan dowlado ay ku tuhunsan yihiin inay gadaal ka riixayaan damaca itoobiya ee la xiriira qabsashada badda soomaaliya wuxuu xasan sheekh ka gaabsaday inuu farta ku fiiqo dowlad gaar ah laakiin wuxuu sheegay inay rumaysan yihiin in ay dowlado gadaal ka riixayaan damaca itoobiya maadaama aanay itoobiya awood u lahayn inay saldhigyo milatariyo dekedaba dhisato xataa haddii ay hesho badda soomaaliya
hunaalaka amar waaxid mu'akad
waxaa jira dowlado iyo dhinacyo dano leh oo gadaal ka taagan etoobiya kuna riixaya inay la wareegto badda soomaaliya ma garanayo cidda rasmiga ah ee ay yihiin dowladahaas waxaan hubno ayaase ah inay jiraan dowlado gadaal ka taagan etoobiya waan ognahay etoobiya awood uma hayso inay waddooyin dhisto sidoo kalena amni ku soo dabaasho dalkeeda waxaa haysta dhibaatooyin badan mana doonayo inaan ka sii faalloodo mashaakilkaas waxaan rabo inaan kuu sheego ayaa ah inaan aaminsanahay in etoobiya iyo abi axmed aanay awood u lahayn inay dhistaan saldhigyo militari dekado iyo waddooyin waaweyn su-aashuse waxay tahay waa kuma cidda gadaal ka riixaysa etoobiya لكن أعتقد أن أثيوبيا وآبي أحمد ليس لديهم القدرة والإمكانية لبناء قواعد بحرية أو موانئ أو طرق سريعة السؤال المهم هو من هو وراء ذلك ومن يدفع أثيوبيا للقيام بذلك وه- ونتطلع لهذه الإجابة قريبا dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee uu xasan sheekh maxamuud waday inta uu xafiiska filla soomaaliya fadhiyo ayuu ku sheegay inuu yahay dagaal ay kaga wakiil yihiin caalamka laguna doonayo in lagu ilaaliyo amniga mandiqadda xilligan la joogana aanay dowladdiisu marnaba ku fakarayn dagaal toos ah oo ay la gasho dowladda itoobiya
في البداية marka hore waxaan ku jirnaa xaalad dagaal oo ah dagaalka ka dhanka ah argixisada kuwaasoo ah kooxo taabacsan alqaacida dagaalkaas aan ku jirno waxaan wakiil kaga nahay guud ahaan caalamka si amni iyo xasilooni looga helo mandiqadda ma ku fakarayno inaan galno dagaal ka dhan ah etoobiya horey waxaan kugu sheegay ma filaayo in xaalku dagaal gaari doono الوضع لن يصل إلى هذا المستوى ويقود إلى حرب hadalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka duwan kan ka soo yeeray madaxda itoobiya iyo tallaabooyinka ay qaadayaan kuwaasoo marar badan sheegay inay awood ku raadin doonaan bad ay yeelato itoobiya dowladda itoobiya iyo shacabkeeda ayuu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu u diray fariin uu ku tilmaamay mid muhiim ah taasoo ah in nabad lagu dhammeeyo khilaafka maadaama buu yidhi aanu nahay dad wadaaga dhulka diinta iyo dhaqanka
رسالتي هي رسالة مهمة وأقول للشعب الأثيوبي waxaan ku leeyahay shacabka iyo hoggaanka etoobiya waxaan nahay dad deris ah kumannaan sano sidaas darteed khiyaarka keliya ee noo furan waa inaan si wadajir ah deris wanaag ugu noolaano shucuubta soomaaliya iyo etoobiya waa shucuub deris ah waxaan wadaagnaa dhulka diinta dhaqanka iyo arrimo badan waxaan nahay shucuub aanay jirin wax ay ku kala gedisan yihiin marka aan xoogga saarno waxaan ka midaysannahay khilaafyada yaryar ee noo dhexeeyana aan xalinno
ونتشارك امور كثيره نحن شعوب لسنا مختلفان عن بعضنا لنركز على ما يجمعنا ولنحل ما يفرقنا او الاختلافات البسيطه بيننا
waraysiga uu xasan sheekh maxamuud siiyey telefishinka aljaziira oo soconayay ku dhowaad hal saac ayuu ku soo hadal qaaday duurka masar ee soomaaliya wuxuuna meesha ka saaray inay jiraan ciidamo masaari ah oo xilligan ku sugan dalka soomaaliya kaalinta kaahirana wuxuu ku sheegay taageerada iyo taakulada ciidanka dowladda federaalka hogaanka dhaqanka ee beesha gaal jecel ayaa kulan ka dhacay hiiraan kaga dhawaaqay inay deegaanadooda ka difaacayaan shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan xaaji
waxa uu ahaa kulan ballaaran oo iskugu jiray dooro aqoon kororsi ah iyo wadatashi u dhexeeyey hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel kaasi oo socday muddo siddeed maalmood ah islamarkaana ka qabsoomay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan madasha kulanka martigilinaysay ayaa waxaa lagu lafaguray arrimo muhiim ah waxaana ka soo qaybgalay xubno kala duwan oo beesha gaaljecel ka soo jeeda kuwaasi oo iskugu jira nabadoonnada iyo waxgaradka beesha hoggaanka dhaqanka ee beesha gaaljecel ayaa gebagabada kulanka ka soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa kaasi oo ay beesha ku bidhaaminaysay waxa uu kulankeeda daarnaa iyo go'aammada ka soo baxay qaar ka mid ah nuqabada beesha gaaljecel ayaa cudbaahiyaha ka hor hadlay iyagoona isdul taagay qodobo kala duwan oo muhiim ah mid ka mid ah waxgaradka ayaana sheegay in ay beri ka yihiin ololo walba oo islaamka ka dhan ah waxa uuna tilmaamay waxa ka dhexeeya beesha gaaljecel iyo maleeshiyaadka macawiisleyda ee ay ku shaqaysatay dowladda federaalka gaalada annaga hadda mogtahay haddii macawiisley ay tahay iyo haddii gaalo saliibi ay tahay iyo hadday murtadiin tahayba wax haddana dhex yaalla ma lahan ayagana asxaan nooma hayaan annagana asxaan uma hayno keliya waxna dhex yaalla waa inaan dilna annagana ina dilaan war kale ma jiro cid alle ciddii toobo keenta ilaahay kitaabkiisa u soo noqota waa walaalahayn waa muslimiin ciddii deedana annaga madaxaan ka jaraynaa ayagana waana dilayaan fadhi ma jiro insha allahu tacaala beesha marka waxaan ku dhiirigelinaa dabca in layska daayo dhexda in si fiican loo xirto shareecada ilaahay inuu kaalmayno walaalaha mujaahidiinta ah dhexdayna si sharaf iyo cise ay ugu noolaadaan annagana aan u noqonno xayndaab ama derbigii shareecada ama mujaahidiinta difaacay waana nooga go'an tahay insha allah biidni illaahi baari go'aankaasna beesha waa isla qaadatay cid kasta oo xamlo soo qaadane ama shareecada ilaahay soo weerartane meeshii ay mareen tuuro iyo cumardheere iyo shataqeey iyo suunuug iyo waddadaasaa u dambaynaysa biidni illaahi baari sidoo kale bayaanka ka soo baxay kulankan wadatashi ee u dhexeeyey beesha gaaljecel ayaa goobta laga akhriyey kaasi oo daarnaa qodobo kala duwan oo siddeeddii maalmood ee kulanka socday la falanqeenayey kow dhaqanka beesha waxay si buuxda isula qaateen in ay waajibaadkooda koowaad ka dhigaan gaarsiinta dadka ay hoggaanka u yihiin diinta allaah lambar labo beeshu waxay qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garab istaagga mujaahidiinta bariga afrika lambar saddex beeshu waxay ugu baaqaysaa dadkeeda ansaarta ah gabar iyo wiilba in ay ka qayb qaataan difaaca diinta allah lambar afar sidoo kale beeshu waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa kuwa ka dhashay ee gaalada raacay lambar shan waxaan si gaar ah ugu digaynaa kuwa madaxyaweynta ah ee caqliga iyo diintaba laga xaday lambar lix beesha waxay ugu baaqaysaa dhammaan dadka u dhashay in ay ka faa'iidaystaan khayraadka allaah ku manaystay sida xoolaha iyo dheeraha si ay ugu kaaftoomaan sandareertada xun oo hay-adaha gaalada wadaan lambar toddobo dhaqanka beesha gaaljecel wuxuu ugu baaqayaa dadkiisa midnimo walaalnimo iyo wadajir islaami ah lambar siddeed ugu dambayntii beesha gaaljecel la tiiraayoonaysaa waxa ku dhacay muslimiinta ku nool caalamka adraaftiisa oo ay u geysanayaan saliibiyiinta caalamiga iyo dabadhilifyadooda gaar ahaan walaalaheen reer falastiin wabilaahi towfiiq
ugu dambayntii xubnihii kala duwanaa ee u dhashay beesha gaaljecel islamarkaana ka soo qayb galay madashan wadatashi ayaa si wadajir ah u soo dhoweeyey bayaanka iyo qodobadii kala duwanaa ee shirka ka soo baxay iyagoona carabka ku wada adkeeyey inay xoojinayaan bayaanka ayna hirgelin doonaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey dhaqangalka canshuurihii cusub ah ee bilihii lasoo dhaafay ay soo rogeen sakariya cumar ayaa ka warramaya xasan sheekh maxamuud isagoo meel madal ah ka hadlayey ayaa waxa uu shaaciyey dhaliilo ka dhan ah shacabka iyo bulshada walow uu yaro ammaanay bangiyada iyo shirkadaha isgaarsiinta wuxuu muujiyey inay ku dhibban yihiin sidii ay ganacsatada uga heli lahaayeen wuxuu ugu yeeray canshuurta danabaysan wuxuu ogaaday in dadku ay ka xeeladaysanayaan canshuurta islamarkaana aanay isticmaalaynin maarjentinka bangiyada iyo hay-adaha isgaarsiinta runtii waa ammaanaya wax walba ku ammaanaya canshuuraha qaarkood waa ku ammaanaya sida ay hormuudka uga noqdeen laakiin meesha ceebta ku harsantahay waa intay mataqaan ganacsatada waay ganacsatada soomaaliyeed maanta waxaan rabaa halkaan baaqa ugu jeeday waxay tahay merjantiga meelaan ahayn lacagta kuma qaban kartid maqaayad yar haddaad tahay subermarket haddaad tahay bangi haddaad tahay waxaad doonta aho laba gacmood oo lacagtoodu isdhaafaysaay hadday timaado sistamkaas waa in la dhex maraa xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa mar kale ku celceliyey oraahdiisa ahayd in qofka shaaxa cabaya iyo kana biyaha cabaya ay ka rabaan canshuurta balse looga baahan yahay ganacsatadu inay kala shaqeeyaan sida uu hadalka u dhigay waxaan taaganaha marka war waxaan hadda shaygan hadduu boqol doolar haddaad ka bixinaysid boqol shan doolar qofka ka qaad shaygan boqol doolar uu joogo boqol toban doolar uu maanta jooga war intaa ganacsatada intaa ka rabno waa intaa dadka qofka soomaaliyeed ee biyaha cabaya iyo midka saxanka bariiska ah maqaayadda inta soo fadhiista ka cunaya iyo midka koobka kafeega cabaya waaye waxa lacagta laga qaado waa markii wiishka midka qaadayo iyo xamaaliga alaabta qaadaya dekada jooga iyo baabuurka soo qaada iyo taana taana lacagtooda intaad u xisaabataad ku dartaa markaad badeecada gadaysa tanna waa ku dartaa war adigu xakarashadaadu meeshaasay gaari bal eed haddana eedaad qabtaa in badan oo dadka soomaaliyeed ka mid ah ayaa sida aragtiyadooda laga dheehan karo waxa ay aaminsan yihiin in canshuurtu ay tahay dhaqan baalmarsan shareecada islaamka islamarkaana waxay u arkaan baad loo soo bareeray in laga qaado dowladda federaalka ayaa wadda qorshe cusub oo ay dhaqaale uga doonayso bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho kaasoo ay lacaga uga qaadayso dadka ay ka mid yihiin kuwa carruurta u dhashaan iyo labada qof ee doonaya inuu guur dhex maro maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray qodobo cadaadis horle lagu saarayo bulshada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuwaasoo ay dadka qaarkood ku sifeeyey waxa lacaga hor leh u kordhinayso dowladda federaalka wareegto ka soo baxday maamulka gobolka banaadir oo akhrinaya afhayeenka maamulka saalax xasan cumar ayaa lagu sheegay in la diiwaangelinayo qoysaska ku nool magaalada muqdisho qodobada uu sheegay maamulka gobolka banaadir waxaa ka mid a guryaha carruurta dhalanaysa iyo dadka dhimanaya intaba saalax xasan afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa la hadlay saxaafadda ka howlgasha magaalada muqdisho isagoona goobta ka akhriyay wareegtada ka soo baxday maamulka gobolka laga bilaawdo kowda oktoobar sanadka laba kun labaatan iyo afar waxaa si rasmiga u bilaabmaya diiwaangelinta qoyska iyo shakhsiga qodobka labaad waaxda dhegeysta dowladda hoose ee xamar waxaa la farayaa in si dhammaystiran ay u diiwaangeliso qoysaska iyo shakhsiyaadka si bulshada loogu fududeeyo helista dukumentiga qoyska qodobka saddexaad dukumentiga qoyska waxaa lagu keedinayaa xogta carruurta qoyska oo ay ka mid yihiin magacyadooda jinsiga magacyada labada waalid taariikhda iyo meelaha ay ku dhasheen taariikhda la diiwaangeliyey xogta cid kasta oo la nool qoyska iyo guud ahaan dhacdooyinka kusoo kordha sida dhalasho cusub dhimasho iyo ka guurid goobta ay degan yihiin bulshada ku magaalada muqdisho ayaa yaab iyo makaa ku noqotay warka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ee uu hogaamiyey yuusuf xuseen jimcaale madaale dadka ku nool caasimadda ayaa hoosta ka xariiqay in mar weliba ay dowladda federaalka ay soo dejiso taatika cusub oo lacagahooda lagu qaadanayo sida ay warka u dhigeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa marar badan horey u soo saartay qodobo noocaana taasoo bulshada ku nool magaalada muqdisho ay ka biyadiideen tani ayaa u muuqata mid lagu sii xoojinayo tallaabooyinkii horey u qaaday dowladda federaalka ee ahaa canshuur kordhinta bulshada ku nool magaalada muqdisho falal amni darro ah iyo xaaluf ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya haysato farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya dhac iyo xaalufin ba-an ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobollada gaarisa iyo wajeer oo ka mid a dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya bulshada ku dhaqan dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato ayaa wajahaya dhibaatooyin nuuc waliba leh oo ay kala kulmayaan qolyaha kirishtaanka kenyaanka ah iyo kuwa soomaali ah oo loo soo adeegsaday qaar ka mid a dadka ku nool gobolladaas ayaa waxa ay sheegeen in waxa dhibaatadani geysanaya ay yihiin dad aan la garan karin oo si dhuumalaysi ah ku yimaada deegaanada waxay tilmaameen inay geysanayaan kufsi dhaca xoolaha iyo xaalufinta dhirta oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada waxay nagu hayaan dhibaatooyinka nagu hayan waxaa ka mid ah markii laga soo taga cidoodka ay laynahayaan xaalufinta dhirta waxay nagu hayaan oo kale kufsi oo maalin walba waxa kale oo ay sameeyaan maaragtay dameeradii oo maaragtay ay dhaansanahayeen dadkii masaakiinta ahaa oo dameerkii maaragtay intii sandarwo indha fanaanad loo xidhaa oo indhaha laga xidhaa iyagoo qarinaya sumadii ku taallay ay maaragtay dhibaatooyinkaasay nagu hayaan iyagoo dameerkii aan u dhaxaynin oo ku xamaalanahayo dadkina dhaafinahaya midda kale xoolihii la dhaqanahayay laftigooda waxaa la waayey maalin walba waxaa la raadiyaa maaragtay baadi waxaa nagu badatay geela waa nagu batay baadidiisa waxaasoo dhan waxay ka baxayaan waa dad aanan la garanayn oo waddanka soo gelahaya oo xaalufinaya dhirtana xaalufinaya xoolihiina dhacahaya annaga dalka annagii wuu baaba'ay wuu baaba'ay dhirtaa la jarihaya waad aragtay geedaha dhuxusha looga gurahaya saa u ogyihi meesha ayada ah dhulka wuxuu iska noqday bannaan meeshii la daaqi lahaa ama la harsan lahaa baaba ay noqdeen sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa dhulka ay xoogga ku haysato kenya waxaa ka socday dilka kufsiga iyo boobka loo geysanayo dadka ku nool halkaasi falalkaasi oo ay geysanayeen burcad kuwaasoo isugu jira kenyaan iyo soomaali waxaana xusid mudan in maalmihii lasoo dhaafay ciidamada kenya ay afduubteen nin xildhibaan ah dad kenyaan ah ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddankaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye saddex qof ayaa ku dhintay shil gaadiid oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay ismaamul ka tirsan waddanka kenya shilkan oo dhacay xilli habeen ayaa waxaa isku dhacay mooto ay saarnaayeen saddex ruux iyo gaari xamuul ah oo ay leeyihiin booliska dowladda kenya saddexda qof ayaa isla goobta ku dhintay kuwaasoo saarnaa mooto kadib markii ay isku dhaceen gaari xamuul ah oo biyo siday sida ay wax u dhaceenna waxaa warbaahinta u xaqiijiyey taliyaha booliska ee aagga dhacdadan laga soo tabiyey ee zablon okeo taliyaha ayaa sheegay in gaariga xamuulka ay leeyihiin booliska dowladda kenya oo biyo uu u siday askar deggan xero ciidan oo ku taalla deegaan hoostaga kelio taliyaha ayaa gaadiidleyda ugu baaqay in taxadar dheeraada ay muujiyaan si looga baaqsado dhacdooyinka shilalka si kastaba dalka kenya ayaa waxaa si joogto ah looga soo tabiyaa dhacdooyinka la xidhiira shilalka kuwaasoo sababa dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeeda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wargeyska new york times oo soo xiganaya saraakiil maraykan ah ayaa sheegay in ay adag tahay in yuhuuddu ay ku guulaystaan burburinta awoodda ururka shiiciga ah ee la magac baxay xisbullah xilli ciidamada yuhuuddu ay ku hanjabeen inay howlgallo dhulka ah ka bilaabi doonaan waddanka lubnaan saraakiishan ayaa aaminsan in yuhuudda ah ay ku adkaan doonto burburinta ururkan haddii hayduulaan dhulka ah ku qaadaan xarumaha ay ku xoogan yihiin ee koonfurta lubnaan waxay tilmaameen in waxyeelada dadka rayidka ah ay ka weynaan doonto wixii ka dhacay marinka khaza haddii netanyahu uu go'aansado inuu weerar dhulka ah ku qaado lubnaan saraakiisha maraykanka ah oo cabsi ka qaba in dagaalka uu sii daba dheeraado ayaa soo jeediyey in ururka shiiciga ah ee xisbullah uu qaadi doono tallaabooyin adag oo ka dhanaa yuhuudda si ay uga jawaabaan dilkii hogaamiyihii guud ee ururkaas kaas oo lagu dilay duqayn xagga cirka ah oo ka dhacday duleedka koonfureed ee magaalada bayruud tal afiif waxay ku jirtaa heegan waxayna filaysaa jawaabta ururka shiiciga ah ee xisbullah waxaana laga yaabaa in weerarkan uu wax ka bedelo qaabkii dagaalka maamulka yuhuudda ayaa maraykanka ka codsaday inuu ciidamo u diro gobolka si ay ugu diyaargaroobaan falcelinta ka dhalan doonta dilka hogaamiyaha guud ee ururka xisbullah dagaalka u dhexeeya yuhuudda iyo ururka shiiciga ah ayaa galay asbuuciisii labaad isagoo si xoogan uga socda koonfurta lubnaan kaasoo galaaftay nolosha ku dhowaad kun qof oo lubnaaniyiin ah iyo dhowr iyo toban saraakiishii ugu sarsarraysay ururka shiiciga ah ee xisbullah oo uu ku jiro xogeeyihii guud ee xasan nasrallah warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa